subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax arbaco ah bisha disembarna waa shan sannadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda saaka waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa ka mida gabdhaha jaamacadaha ka qalinjebiyey ee gobolka hiiraan oo shaqola'aan ka cabanaya walaahi shaqooyinka haddii aad sii fiiriso gabdhaha waxbartay wixii horta shaqo hela waaba boqolkiiba toban boqolkiiba shana isleeyahay shantaasna waxaa loo ogolyahay haddii ay xataa shaqooyin ay helaan in la siiyo qeybta nadaafada oo kale iyo umulisooyinka iyo waxyaabaha noocaas ah in gabdhaha la siiyo laakiin shaqooyinka ayaga ay soo barteen in aan micnihii lagu tixgelinin oon shaqo laga siinin oon xafiisoo kale aysa fariisan gabdhaha waxaad sidoo kale maqli doontaan shir ay lahaayeen madaxda bankiyada dhexe ee dalalka ku bahoobay ururka komesa oo jabuuti lagu soo gebagabeeyey maanta oo dunida laga xusayo maalinta carrada adduunka ayaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii ayaan idin haynaa iyo warar kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
la taliyihii hore ee amniga qaranka maraykanka ee madaxweyne donald trump michael flinn ayaa macluumaad aad u badan siiyey dembibaadhaha gaarka ee faragelinta ruushka ee doorashada maraykanka robert muller dacwad oogayaasha ayaa sheegay in wax xabsi ah aanu geli doonin sida lagu xusay waraaqihii maxkamadda ee talaadadii shalay iyadoo wadashaqayntiisa lagu sheegay mid aad u weyn waraaqahan maxkamadda ee uu xirayey robert muller ayaa faahfaahinaya kaalmada uu flinn ka geystay baadhista faragelinta ruushka isagoo dacwad oogayaashu ay la yeesheen sagaal iyo toban waraysi warkan ayaa imanaya laba toddobaad ka hor xilligii flin la xukumi lahaa iyo muddo hal sano in yar ka badan xilligii uu qirtay inuu been u sheegay hay-adda f b i-da shirkii uu la yeeshay danjirihii ruushka xilligaas isaga oo donald trump wakiil ka ah senataro miisaan ku leh kongareska maraykanka ayaa talaadadii shalay sheegay inay jiraan daliilo cad oo muujinayay in dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan uu ka dambeeyey dilkii magaalada istanbul lagu geystay weriye jamaalka shegji mudanayaashan ayaa diiday hadalkii madaxweyne trump ee ahaa inuusan marnabo lumin doonin saaxiibtinimada sacuudiga gudoomiyaha guddiga xiriirka arrimaha dibadda ugu qaabilsan mudanayaasha jamhuuriga ah ee ku jira golaha senadka bab korka ayaa sheegay in haddii guddi xeerbeegta ah la horgeyn lahaa maxamed bin salmaan aysan muddo soddon daqiiqo ah ku qaadan lahayn caddaynta ah inuu gacan ku dhiigla yahay mudane kale oo ka tirsan xildhibaanada jamhuuriga kana soo gala kongareska maraykanka gobolka south carolina senator linsey graham ayaa sheegay inay jiraan caddaymo muujinaya in maxamed bin salmaan uu amray dilka weriye kashegji sacuudiga ayaa beeniyey in dhexal sugaha boqortooyada uu wax lug ah ku lahaa dilka saxafiga loogu geystay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul labadii bishii oktoobar
subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington shalay waxaa magaalada jabuuti lagu soo gebagabeeyey shirkii soddon iyo sagaalaad ee golaha hoggaanka u ah guddi ay ka kooban yihiin bangiyada dhexe ee dalalka ku bahoobay ururka dhaqaalaha ee komesa sannadkan shanta dal ee hogaaminaysa ayaa waxay kala yihiin jabuuti masar burundi zimbabwe iyo suudan iyadoo dalka jabuuti uu shurgudoominayo haddaba waryaha v o eda ee jabuuti ramadaan muuse ayaa shirkii iyo wixii sanadkan uu ku saabsanaa ka waraystay guddoomiyaha bangiga dhexe jabuuti axmed cusmaan cali
wadahadalku waxaa soo diyaariyey dadkii dibadaha nooga yimiday oo ka kooban dhammaantood shan wadan shantan wadan oo ka mida waxaa la ydhaha xafiiska guddoomiyaasha central banknada komeysa markaa shirkan waa shirkii ku xigay kii weenaaye ka dhacay bishii maars abriil jabuuti ka dhacay sidaad ogtihiin waagana waatii aan ka sheekaysanay waxaad ogaateen in jabuuti sanadkan ay madax ka tahay komesa marka shirarka iyo waxaa shaqooyin ka socda ururka komeysa ee dhisaya sidii laiskugu keeni lahaa dhaqaale dadkao dhan u dhexeeya oo dadkiiyo maalkuba iska socon karaan si xora oo loo dhib yaran lahaa socsocodka dadka iyo shaqooyinkaba shirkan sagaal iyo soddonaad wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore shirkani kama duwana kuwii hore marka sida loo udhigay statiga komesaagu sanad kastaba waddan baa qaataa madaxtooyada si loo hirgeliyo shaqooyinka socda shaqooyinka socdana waxa ay ku dhisan yihiin dhowr nooc midi waa ka dhismaha la dhisayo systemka la idhaha reps waxaweyaan reps waxa weeyaan bank ka dhexeeya wadannada komesaaga oo wadannada komesaaga o dhan hadhidee toole ay isticmaalaan markay wax qeybsanayaan ay halkaasi wax isku idaarsadaan lacagtooda iyo rasmaal iyo waxay kaleibsanayaanba halkii ay isticmaali lahayn lacaga gaalaadoo amba dolar ha ahaato amba ciro ha ahaatee marka midi waa dhismaha taasi kalabaadna waxa weeyaan shaqooyinku soo qabtay ansitiga uu leeyahay komesaagu ansitigaasuu leeyahay waxaa si ka shaqaynaya sidii loo dhisi lahaa wixii isku keeni lahaa dhaqaale ahaan lacag ahaan sidii loo dhisi lahaa wakhtiga dambe wixii africa rejoonka komeysaga ka soo qaybgaleeye wadannadii saxeexay dhaqaalooga isu xidhi lahaa lacagtooda isu xidhi lahaa wax walba isku xidhi lahaa keeni lahaa horumar dadkana u ballaadhin lahaa fursada ay ka shaqaysan lahaayeen komeza wax badan bay soo jirtay iminka inta badan waxaa la yidhahdaa shirarka ma soo dhaafto wax hirgalo miidaanka ka dhacay lama arag marka komeza dadku inta badan hawaawi yar bay moodaanay haddaad xoogaan noo faahfaahiso xaqiiqo jirta matay waa xaqiiqo jirta horta waxa la dhisayo ma wakhti bay qaadataa waxna maalin kuma yimaado waddan kastaba wadanadan soo koraya dhibaatooyinkooga iyo dadkooga iyo maamulkooga iyo waxbarashadooda waa wax iska culus weeyaan marka si laysku keeno intaasoo wadan sagaaliyo toban wadan oo imminka ku soo biiraan laba wadan soomaaliya ku soo noqotay iyo tunisia oo doontay inay kasoo qabsho iyadoo ka dheer reeshoonka ka dheer inay aragtay inay dan u tahay inay kusoo biirto nidaamka la dhisaye ee keeni doona inay dadkao dhan u faaidaystaan marka shaqadu waa shaqo culus oo soo socotay waxyaala badanna waa lasoo sameeyey waxaa ka mid a iminka asraanskoo kale asraanskoo kale waxaa jirta dadka gaadhiyaasha ku qaata alaabta wadannada reeshoonka oo dhan waxay leeyihiin asraans u dhana waxaa kaloo la dhisay komesa la dhaha reps systemka la idhaahdo oo u barbateynaya inay wadannada wax kaliibsanaya ay isticmaalaan systemkaasi si ay wax isku idaarsadaan waxaa kaloo mid ah institugan weyn ee dhisan ee baadhaya siduu isku xidhi lahaa dhaqaalaha iyo dhismaha dhaqaale ee wadannada ka socda say iskula socdaan oo wax isku xidhanoo meel ku wada socda loo gaadho noqon lahaa marka waa wax culus oo socda waxaasoo dhan baan eegi doonaa maanta wixii lasoo qabtay iyo wixii u baahan in la toosiyo waxaa ka mid ah in la toosiyo kale haddaan soo qaato xabad example oo kale waxaa jirta comesa waa sagaaliyo toban wadan marka structurada ka shaqeeya qaarkood waxay joogaan nairobi qaarkood waxay joogaan zimbabwe marka xitaa ansitigo kale iyo sidii shaqooyinka loogu fudulin lahaa shaqooyinku qabto loogu fudulin lahaa autonomii si loo siiyo ayaa ka mid ah waxaa kale ka mid ah wixii la dhisay haddii sidii loogu talagalay ay u socon waayeen in la xoojiyo fursadaha keeni karaya sidii loo dhib yarayn kar lahaa sidii loo gaadho wixii la doonay in la gaadho
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha bangiga dhexe jabuuti axmed cusmaan cali waxa uu warramayey wariyahayga dalkaasi ramadaan muuse
shaqla-aanta ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhallinyarada soomaalida gabdhaha ka qalinjibiyey jaamacadaha magaalada beledweyne ayaa hadda ka cabanaya in aysan helin shaqooyin la mid ah kuwa wiilasha ee jaamacadaha ay iskala baxeen warbixintan waxaa beledweyne ka soo diray waryaheena xuseen xasan dhaqane
gabdhaha dhallinyarada waxbartay ee ku nool magaalada beledweyne ayaa waxa ay sheegaan in ay ku dulman yihiin helitaanka shaqooyin marka ay timaado wiilasha asaagooda oo meel keliya ay wax ku wada barteen shaqooyinka ay bixiyaan shirkadaha ganacsiga si isku mid ah ugama wada faa'iidaystaan wiilasha iyo gabdhaha waxbartay sidaa waxaa v o a u sheegtay nasteexo cabdirashiid oo ka mid ah dhallinyarada beledweyne gabdhaha waxbartay inta badan sidii ay wax u barteen wax shaqaa uma helaan baagamuudo waayo intooda badan fursado shaqa gabdhaha inta badan lama siiyo wiilashii iyo ayagii wax isla bartay inta badan wiilasha maxay ahayd shaqeeyo shaqo ee gabadha ay qaban karta xataa wiilashaa shaqeeyo inta badan gabdhaha shaqo ma helaan gabdhaha shaqo way raadiyaan oo hami way uleeyihiin markay baranayaanay uleeyihiin markay dhameeyaanay uleeyihiin gabdhaha shaqada way raadiyaan laakiin ma helaan mana loo ogolo inta badan dadka micnaha shaqooyinka ay ka raadsadaan ama ha noqdaanoo shirkadaha shirkadaha gaarka loo leeyahay kuwa loo kalkaa intaba madaxa akadeemiyadda jaamacadda hiiraan shafee cabdisalaan cilmi ayaa waxa uu sheegay in shaqooyin ay helaan gabdhaha laakiin tirada gabdhaha waxbarashada dhammaystay ay aada u yar yihiin shafeec ayaa waxa uu marka hore ka waramayaa tirada gabdhihii ugu dambeeyey ee jaamacaddooda ka qalin jebiyey
jaamacadda hiiraan ilaa iyo labaiy tobankeed intay furneed waxaa ka qalin jibisay ilaa iyo shan dufcadood shantii dufcadood ee baxday markii loo fiiriyo gebi ahaan ilaa iyo tiro ku dhawaad saddex boqol waaye laakiin xagga markii laga hadlo hablaha waa afartan iyo shan gabdhood ayaa ka qalin jibisay jaamacadda meesha wiilasha ay ka tiro yar yihiin boqolkiiba markii la yihahdo saddex meeleed saddex dolaal dolaal markii la yirahdo xataa inay wiilasha ka tiro yar yihiin aad dareemi kartaa marka waa midda ah xagga shaqada gabdhaha annaga wax shaqaad uma raadin laakiin baahidoodii oo taagan ayay kusoo aadeen magaalada sidaas darteed marka magaaladii ay ka faa'iidaysatay ayagiioo yar iyo baahidiioo badan sidaas darteed marka annaga geb ahaanba weyma naga maarmeenba qof inaan shaqa aan ku raadino waxaa jirto sometimes arday qaar ka mida gabdhahaas oo kale inay jaamacadda ay kula soo laabtay ilaa dokumentiga ay wataan waa dokumentiga jaamacadda ama shahaadooyinkii dhammaan waxaa la weydiinaya marka in recommendation ay kasoo qaadato jaamacadda ama warqad ku ammaanayaan jaamacadda waan siina recommendationkaas sometimes qaar oo talooyin aan siina way jiraan waxaa dhici karto madaxda jaamacadda qaar ka mid ah inay reference ay ka dhigtaan oo referencekaas loo soo diro warqadaha oo hay-adaha kale ay ka qaataan oo kale marka waxyaabahaas oo kale waa ku caawinaa laakiin shaqo ahaan magaloyda wayba naga maarmeeno because baahidooda yareed tiradooda yareed iyo baahidii magaalada oo badneed wayba naga maarmeenba marka waa sidaas waa arrinka nasteexo ayaa waxay ka waramaysaa haddii waxbarasho la-aan gabdhaha haysata awgeed ay tahay caqabada hortaagan gabdhaha waxay bartaan wiilasha way la qeyb qaataan intixaanada way la keenaan ama maxay ahayto si fiicanay waxu bartaan waxbarasho la-aan ma jirto wiilashii iyo ayaga isku siiya wax loo bara ay waalidka usoo baraan laakiin shaqo haddii la yiraahdo isku si uma helaan walaahi shaqooyinka haddii aad sii fiiriso gabdhaha waxbartay wixii horta shaqo hela waa boqolkiiba toban boqolkiiba shanaa isleeyahay shantaasna waxaa loo ogolyahay haddii ay xataa shaqooyin ay helaan in la siiyo qeybta nadaafadoo kale iyo umulisooyinka iyo waxyaabaha noocaas ah in gabdhaha la siiyo laakiin shaqooyinka ayaga ay soo barteen in aan micnihii lagu tixgelinin oon shaqo laga siinin oon xafiisoo kale ay safariisan gabdhaha shafeec cabdisalaan ayaa waxa uu aaminsan yahay in aqoonta gabdhaha oo aada u yar sabab kale oo la sheego inaanu jirin dabcan haa waa dareemi kartaa hadda jaamacadda hiiraan ay ka qalinjibisay afartan iyo shan gabdhood ilaa ay xagga wiilasha ay gaarayaan laba boqol iyo konton abafka badan ay gaarayaan marka gabdhaha waxbarta ayaa yar laakiin baahida waxbarasho ee gabdhaha markii loo fiiriya fursada waxbarasho way bannaan tahay aada u badan yihiin because afartan iyo shantii gabdhood hadda way wada shaqeyn dhammaantoodba qaar waa macallimiin jaamacadda qaar xafasiya jaamacadda joogaan qaar hay-ada caalami u shaqeeyaan dhammaan marka gabdhaha hadday wax bartaan waxaa aaminsanaya fursadooda inay aada u badan tahay nasteexo cabdirashiid ayaan weydiiyey xilliga ay soo ifbaxday dhibaatadan dhinaca shaqooyinka ay gabdhaha ka cabanayaan walaahi dhibaatada wixii burburkii ka dambeeyey waaye ilaa iyo hadda wax isbedele ma jiraan boqolkiiba soddonaa loo ogolaya balse boqolkiiba saddex xataa shaqaa ma helaan gabdhaha hadda ka horna wax micnaha ka wareysto ma arkin balse gabdhaha intooda badan iyagoo wax bartay haddana dib iskaga guursadaanay guryahoodii iyo ilmahooda iska haystaan raallina kuma aha gabdhaha taas raalli kuma ahan balse waa wax caqabadoo ayaga hor yaalo shaqooyinka ay gabdhaha jeclaa lahaayeen waxaa ka mid a shaqooyinka ay wiilasha haayaan dhigooda sida xafiisyadoo kale in ay ka shaqeeyaan ay la qeyb qaataan ubay jeclaan lahaayeen gabdhaha haddii dhinaca siyaasadda la yiraahdo kama raadsan karaan shaqooyin culeysyo jira aagood dhinaca boobka haddii la yirahdo kaleetana waa looga hormarayaa culeysyo kale oo micnihii gabadhii hor imaanayane way jiraan ee ayadu ku dhiira karin xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan tan iyo sannadkii laba kun iyo labadii dunida waxaa sannad walba maanta oo kale shanta bisha disembar laga xusaa maalinta carrada adduunka si loo muujiyo ahmiyadda carrada iyo kaalinta weyn ay ka qaadato nolosha aadamaha ahmiyadda maalintan ayaa wariyaheenna magaalada boorama haashim sheekh cumar good waxauu ka waraystay maxamed muuse wacays oo guddoomiyey ku-xigeenka ururka fayaqabka iyo dhowrista deegaanka ee loo soo gaabiyo sera ee ka dhisan magaalada boorama
maalinta carrada adduunka ama weel soil day waa maalin inta badan ay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa u aqoonsato inay xasuusiso muhiimadda ay carradu inoo leedahay carrada markaaynu leenahay waa aas-aaska nolosheenna dhan walba ha noqoto hadday caafimaad tahay hadday wax soo saar tahay iyo haddii ay tahay dhan walba waa maalin ku xusan aynu odhan karno maalmaha ugu muhiimsan oo maalin walba oo qaramada midoobeed xusto waxaan aaminsanahay inay tahay maalinta ugu muhiimsan ee la xusi karo waxyaabaha ay carradu in la ilaaliyaa muhiim ugu tahay deegaanka maxaa ka mid a waa su-aal wanaagsan carrada in la ilaaliyaa waxay muhiim u tahay kow sabab caafimaad sabab wax soo saar iyo sabab qurxeenba ama ama dalxiis ha noqoto markaan leeyahay sabab caafimaad mahmaahba tiraa intoo qashin ku jiro ayuu caafimaadka ku jira taa macnaheega haddii aad ilaaliso deegaanka kugu xeeran waxaa suuragal ah boqolkiiba inta ugu badan in caafimaadkaagu taam noqdo sidoo kale wax soo saarkii waynu ognahay oo ay maalintan si gooniya u taabanayso carrada adduunka sidaan la soconno carradu waa hooyada wax soo saarka ama meesha gundhiga u ah shay walba oo aynu dhulka oo ilaahay inoo geliyo arsaaq ah oo aynu kala soo baxno sidoo kale sabab qurxeed markaan leenahay de haddii dalxiis ay noqoto waxay ku xidhan tahay ilaalinta bilicda deegaankeenna iyo hagaajinta carrada iyo hadba sidaynu u intifaacsanno waxyaabaha carraguurka keena maxaa ka mid a ee sababa in carraguur ku dhaco dhulka
sababta ugu weyn ee bulshadeenna soomaaliyeed haysata waxaa ka mid a waxa loogu yeedho dhuxulaysiga ama in dhirtii la jaro way jiraan sababo kale oo soo raaca oo sida haddii ay tahay gaadiidka oo kale oo meel walba ay waddo noqoto maadaama ayna jirin waddo toos ah oo isku xidho tuulooyinka marka labada sababood ee hadda ugu weyn ee deegaankeenna hayse waa waa waa dhuxulaysiga iyo gaadiidka tirada badan leh ee meel kasta maraya see loo ilaalin karaa carraguurkaasi ku dhacayo deegaanka dhowr siyaabood ayaa lagu ilaalin karaa hal urur iyo dowlad iyo bulsho un ma ilaalin karto waxaa lagu ilaalin karaa iyadoo layska kaashado kow horta in muasasaadkii deegaanka shuruucdii dadka xidhi lahayd in ay la ansixiyo ama la asaaso haddii ay jiraanna boodhka laga jafo sidoo kale in ay bulshadu la shaqayso qawaaniinta xidhaya deegaanka oo inow arag mid cadow ku ah tusaaleahaan haddii ay madnuucayso dhuxulaysiga waa inaanay cadow u arag ee ay la saaxiib noqdaan muhiimadduna waxa weeyaan inaynu noqonno bulsho deegaanka la saaxiib ah waxaan ka wadaa dhibta iyo dheefta inay badato dheeftaan u geysayno deegaanka iminka ururkiinan seera ee ka shaqeeya ilaalinta iyo fayadhowrka deegaanka maxaad ka qabateen dhibaatada lagu hayo carrada
sidaad la socoto annagu waxaan ahay urur n g o ah markaa waxaa maskaxdaada kusoo dhacaya inaanaan lahayn tamar aada u buuran oo aan ku qaban karno wax muuqda hase ahaatee intii itaalna dhigay waan qabannay oo ugu horrayso inaynu samayno dhirayn aanu ku samayno goobaha dugsiyada oo kale wacyigelin aanu samayno dugsiyada hoose dhexe oo kale aqoon isweydaarsiyo la xidhiidha ilaalinta deegaanka iyo sidoo kale inaan dhibta carra nabaad guurka uu leeyahay bulshadeenna reer miyiga ah iyo inta magaaladaba aanu wacyigelin u samayno adu intaa inaas ayaa ugu badan inta ilaa hadda noo qabsoontay insha allah waan rajaynaa in waxyaabo badan noo qabsoomi doonaa sanadka cusub
waayahay subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka ururka dhowrista iyo fayadhowrka deegaanka ee sera maxamed muuse wacays waxa uu warramay wariyahayga magaalada boorama haashim sheekh cumar good halkaa weli nagala socotaana waa v o a washington haatanna dhinac yaaraan u beedhaynaa waxaynoo haya waryaheena nuur xasan nuur stuudiyo higu waariye iyo waryaheena gobolka minnesota maxamuud masacde
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha xalay waxaa dhacay kulamo ka tirsan horyaalka brimier liaga ee dalka ingiriiska kooxda manchester city ayaa waxa ay kordhisay dhibcaha ay ku horkacayso horyaalka iyadoo hadda ka sarraysa kooxda ku soo xigta ee liverpool shan dhibcood ciyaarahaasi waxaa isha ku hayay waryaheena gobolka minnesota maxamuud mascade oo barnaamijkana igala qaybgelaya mascadow haddii manchester city ay sidaan kusii socoto ma laga yaabaa in horyaalka ay qaado iyadoo aananba weli lasoo gebagabayn
nurow waa suuragal inay horyaalka ku guulaysan karto mar kale waayo iyada ayaaba difaacanaysa oo horyaalkii tegay iyadaa ku guulaysatay haddana markaad eegto macalin guardiola iyo ciyaartooydiisa siday isu fahamsan yihiin waxaa la odhan karaa waa kooxda keli ah ay ka muuqato santana in dhexdeeda difaaceeda iyo weerarkooda iyo kuwa u fadhiyaba ay isku mid yihiin aad iyo aad laakiin marka dhinaca kale la fiiriyo kulankii ay habeenkii xalay ahaa ciyaartay oo watford la ciyaartay waxaa muuqanaya daldaloolo ay kooxda manchester city leedahay oo weliba dhinaca difaaca oo kale marka liverpoolna waad og tahay oo way daba joogtaa oo laba dhibcood oo keliya ayay ka sarraysay marka laga reebo saddexda dhibcood ee xalay keensatay liverpoolna maanta ayay ciyaari doontaa oo dabcan gurigeeday ku ciyaaraysa marka waxa uunay ku xirnaan doontaa sida ay liverpool noqoto iyo dabcan kooxaha kale ee kasoo dabadhow sida jelsi oo kale iyo tottenham iyo arsenal oo iyaguna muujinaya sanadkan in ay si aada u xasiltami doonaan laakiin waxay u eg tahay manchester city inaan koobkan laga qaadi karin tan kale kooxda liverpool ee kulanka adag oo ay maanta burnley la ciyaarayso dabcan waxaan u haystay inay gurigooda ku ciyaarayso marka hore laakiin waxa ay tegi doontaa guriga burnley burnleyna waa koox adag oo aysan sahlayn in dhibca laga qaato haddii marka liverpool ay burnley ka badiso guulaheeda ay sii wadato waxay noqon doontaa inay soo gaabiso dhibcaha farqiga ha waayahay haddii aan u gudubno kooxdii arsenaal oo laga yaaban yahay baryahan dhowr kulan dhowr iyo toban kulan lagama badanin laakiin waxa ay maanta la ciyaari doontaa kooxda manchester united marka waxaan ognahay in arsenaalna ay cirkaas ku socoto manchesterna uu xaalkeedu xumaa baryahan marka maxaa laga filayaa kulankaas waa runtaa oo labada kooxood marka la eego kulankan ay isku imaanayaan waxa uu yahay mid kooxda kubadda cagta ee manchester unitedna ay barbarooyin iyo guuldarooyin ay soo qaadanaysay kulamadeedii ugu dambeeyey arsenaalna ay guulaysanaysa waxaa lagu ciyaarayaa se garoonka oo travord oo ah garoon inta badan aan farxad gelin kooxda arsenaal iyo taageerayaasheeda inkastoo isbedel cusub iyo kacaan cusub uu kooxda arsenaal ka jiro macalinkan emery sida u yimid kooxdu labadii kulan ee ugu horreeyey horyaalka waddanka ingiriiska oo chelsea iyo manchester city ay ka badiyeen mooyaane inta kale kooxdu way badinaysa ama barbara ayay qaadanaysa macalin morinho waxa uu hadda ku dhex jiraa mushkilad ah isfaham waa isaga ciyaartooydiisa ka dhexeeya oo mar marka dambe sicirkaas kusii shareeraya weliba hadda waxaa leeyahay ciyaaryahan bogba oo kale macalinka si adag bay isku weerareen kulankii marka laga hadlo ee kooxda southampton ay bareejada la soo galeen oo weliba waxaa la leeyahay arrintooda waxay ka bilaabatay markii bogba uu ku yidhi macalinka ee shaxda aad nagu ciyaarsiiso iyo qaabka aad noo dheelsiinayso midna guul kuma gaari karno isaguna uu yidhi si wanaagsan uma dheeshid oo
diyaar u ahayn inuu kooxda si wanaagsan ugu dheel marka xilligan xilli ka wanaagsan arsenaal oo ay manchester booqan lahayd ma jirto laakiin macalin morino waa nin cajiibo kooxda arsenaal sida looga badiyo aad buu u yaqaanaa marka layaab igu noqon mayso haddii ninkan emry iyo kooxdiisa arsenaal waa runtaa wax walba waa laga fishaa kulankaas oo arsenaal maadaama ay tottenham ka badisay toddobaadkan waa dhici kartaa in ay manchesterna garaacdo iyada oo ka duulayso maaragtay firfircoonida iyo niyaddii wanaagsaneyd ay guushaasi weyn ka heshay laakiin waxaan ognahay in manchester united xil ciyaareedkii hore ay kooxo waaweyn ka badisay iyadoo u luudaysa sidaan oo kale sida liverpool oo kale iyo chelsea nidhaahdee manchester city aad iyo aad weliba bogbahan laftiisa ayuu ahaa ninkii manchester city dardaray oo sida aadka ugu guuray maalintan laakiin nurow macalin morinho marka ay timaado la ciyaarista kooxaha waaweyn weliba arsenaal oo kale waxaad u moodaa inay tahay koox uu dhibcaheeda amaba nambarkeeda yaqaano inkastoo isbeddelkan hadda cusub aan la oqoonin waxa uu yahay laakiin ciyaartan waa ciyaarta emry lagu kala ogaan doono ma yahay macalin ka bedelan macalinkii hore ee arsenalka sida hadda laleeyahay wuu ka bedelan yahay baa laleeyahay natiijooyinkunase way muujinayaan laakiin haddaad eegto kooxaha uu ka soo badiyey marka la fiiriyo manchester tottenham mooyaane inta kale waa kooxahan sidaa u awood badnayn tottenhamna gurigiisa ayuu kula ciyaarayay waana koox london derby ah marka waxaa la kala ogaan doonaa ama la qiimayn doonaa arsenaal iyo awooddeeda kulanka caawa ee manchester la ciyaari doonaa waa mahadsan tahay masacadde dhegaystayaal xubintii ciyaarahana waa naga inta
waayahay aad bay umahadsan yihiin nuur iyo masacadde oo nala socodsiinaya ciyaaraha haatana dhinacii heesa ayaan u baydhaynaa nuur te hees waa lama soo socotaan aad iyo aad heesuhu iskuma jiraane gaar ahaan heesaha banaadiriga waxaan dhegeystayaasha usoo qabanay hees la yaab leh oo shareero lagu garaacay iyo gurmudki iyaguna galow nala qiimeyn doonaan aad iyo aad waa heesta abaya caasho iyo aweys khamiis cabdalla mabuus leyle waxbaa ka dhacay sanka waa maaragtay waxaan soo xasuusanay heesihii la yaqaanay ee banaadiriga ahaa rasmiga ahaa rasmiga ahaa aad yaad
idaacadeenan dhegeystayaal heestaasi ayaan kusoo gabagabeyn doonaa bayacaashow iyo codka awees khamiis waxaa idinla socodsiinaya idaacadda saake maxamed cabdi xasan saneeri anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista iyo heestaad aad dhegeysanaysaanba waxaa soo xulay bashiir abikar cabdulaahi tan iyo kulan daba dhegeystayaal waxaan ku dhaafeynaa sida iyo nabadgelyo
program has come to you from the Voice of America, Washington.